dhammaan xildhibaanada inoogu jira barlamaanada caalamiga iyo barlamaanada iyo ururada caalamiga ah waxaa looga baahan yahay in ayagana mar walba ay si kaltan ah warbixintooda ay golahan u keenaan si xildhibaanada kale ay ula socdaan meel walba waxyaabaha ka socda ma aha inta la baxo lasoo noqdo oo meeshaad muraadka iska tirato kale waxaa waaye shaqada aad u baxayso waxaad ku matalaysaa xildhibaan aad u tahay barlamaanka aad ku jirto barlamaankan wuxuu u baahan yahay waxyaabaha la galayo in marantaa la keeno marka wax ilaa hadda warbixin iga keenay ma jirto dad baa baxa waa la soo noqdaa waa la dhoofa waa la soo noqonaa dalxiis ma aha haddii aan ka waayana waan bedelayaa gudiyadaas gudiyadii ka shaqeen waaye barlamaanadooda ay ku jiraan oo warbixintooda ay joogto noqon weyso ama update ay noqon weyso ha la ogaado waan ka bedelaynaa xildhibaano kaleaanu geynaynaa oo warbixin noo keena oo nala socodsi midda kale waxaanu joojinay dhammaan waxyaalaha safarada dib loo aadayo seminaar ha noqdo wax kale ha noqdo waanu joojinay tababaradan isdabajoogga oo loo wada cararayo tirada badan bixaysa ha lagu hagaajiyo labada bilood oo annaga aanu fasaxnahay wixii dalka gudihiisa lagu samaynayo waa hagaag laakiin wixii bannaanka loo baxaayo ha loo sheego hay-adaha n g o-yada meelaha la ordaayo miisaanid baa iga dhexaysay dadkaas inaannaga waktigooda inay geliyaan annaga waktiga inaan samaysano waay howl baa noo taala hawshaas aan dhammaysano laakiin hadday yidhaahdaan anigu haddaan ku siinaya haddaan bixaynaa eshetira ma yeelin they want to put us on their time we have to put them on our time annaga annaga waktigeenna keena aan ka dhig